بsم الlh الرحmn الرaحيم الحمdu للh رb العاalمين slى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qal الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaحimh الlه taعalى التacriis bdi الxulayfةi degitaanka dulxulayfa lagu dego oo ama istiraaxa ama wax lamida loogu dego weeyaan meeshaan altacriis waa nusuulu lmusaafiri lilistiraaxati wa bilisnaadi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahima bni mahruudin can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunusu wahuwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabin qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cumara ana abaahu qaala abihi waxa uu yidhi baata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu bariyey bidilxulayfati dilxulayfa ayuu bariyey mabda'ahu fii mabda'ihi bilowgiisii dhexdiisa ee uu safarka yacnii maka xaggeeda kusoo aadayey ay fi ibtidaa'ihi daraf ahaanay marka ku nasbisan tahay fii ayaa la qadaraa wa sallaa wuxuu ku tukaday fii masjidihaa masjidkeedana waa ku tukaday dulxulayfa masjidkeeda tarjamada marka iyo xadiidka mudaabaqadooda waxay tahay dulxulayfa inuu nebiga ku bariyey sal ll l slama meeshaa markii uu maka aadayey ixraamkiina inuu iyada ka bilaabay masjidka dulxulayfana uu ku tukaday ayb marka masaajidka uu sheegaya marka wasallaa fii masjidiha waa masjidi dilxulayfa wbihi qaala akhbaranaa cabdaة bnu cabdillaahi can suwaydi can zuhayri can muusa bni cuqbata can salim bni cabdillaahi can cabdillaahi can cabdillaahi bni cumara can rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam annahu wahuwa fi lmucarasi isaga oo mucaras meesha mucaras joogo meesha la dego bidilxulayfati dilxulayfa dhexdeeda ah utiya waa loo yimid nabiga sal ll l slama faqiila lahu waxaa lagu yidhi innaka adiga bibaxaa'a mubaarakatin meel bannaan waadi la barakeeyey ayaad ku sugan tahay adiga waa waadi lcaqiiq waadigaa marka wuxuu ahaa waadi lcaqiiq marka waadi barakaysan ayaa nebiga sal l slam loogu sheegay meeshaa marka weliba riwaayo kale waxay leedahay waaba la amrayba oo waxaa la yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waadigan la barakeeyo ku tuko waqul xajatan fii cumratin xaja cumro ku dhex jirtana ku dhawaaq oo sidaas ku ihlaalso oo ku xarmo ayaa la yidhi wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiinin qira'atan calayhi waana asmac can ibni اlqaasimi qaala xadaanii maaliku can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slam rasuulka anaakha bilbaxaa'i badxaa'a meesha bannaanka ee madiina ee u dhow dulxulayfa ayuu fariisiyey hashiisa alladii bidilxulayfati dulxulayfa wasallaa bihaa waana ku tukaday saddexda xadiidba marka macnihii uu u tarjamayo dulxulayfa in la dego oo musaafirku xoogaa intuu ku nasto qofka madiine ka baxayo meeshaas marka uu ka xarmado qaala albaydaau baydaau lmadiina baydaa marka waa meel dhul lama degaan oo bahgooyo ah oo aan waxba ku oolin ayaa asalka la yidhaahdaa macno ahaan almafaazatu alatii laa shay-a biha meeshaan lama degaanka oo waxba aan ku oolin laakiin meeshaan hadda baydaa'da la sheegaayo waa ismu mowdic waa meel magaceed waa waa calam marka waa isim calam ah oo meel dulxulayfo ku dhow ayaa baydaa la dhihi jiray oo madiina yacnii ku dhow dulxulayfana ah inta ugu badan oo marka yacnii ay soo aroortana waxaa laga wadaa tan haddii baydaa la idlaaqo badanaa baydaa'daas calamka oo madiine u dhow ay ku dhaceen ayb taasna waayo hadda waxa uu marka u baabeynaya ee in la baabeeyana waxaa keenaysa xaggee nebiga ka xarmaday sala allahu calayhi wasalam ayaa dhowr riwaayo ay soo aroortay oo qaar waxay leeyihiin baydaa uu ka xarmaday qaar waxay leeyihin masjidkuu ka xarmaday markii uu tukaday qaar waxay leeyihin markii uu daabaddiisa fuulay oo uu daabadda korka uga dhacay ayaa uu xarmaday saddexdana xadiid jamcinayaa jiro nin walbaa waqti wixii uu maqlay uu sheegay kii markuu masaajidka ku jiray inuu xarmaday maqlay intii uu sheegay dadku waa badnaayeen qeyb kalena waxay arkeen markuu daabadda fuulay isagoo talbiyeysanaya intii ay sheegeen baydaa markuu gaarayna intii oo kale ay sheegeen qeyb kalena marka kullun akhbara bimaa shaahada mid walbaa wixii uu arkay ama uu goobjoogga ka ahaay uu sheegay ma isdiidayaan marka ibnu cumara laakiin waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray hadihi lbaydaa allatii takdibuunaha calaa rasuuli llahi sal ll ly slam bayda-dan aada nebiga uga been abuuranaysaan rasuulka sala allahu calayhi wasalama ma uunan xarmanin ilaa cinda almasjid ayuu uun ka xarmaday ma ahani marka isagu saasuu dhihi jiray ogaalkiisa uu ka warramay laakiin sida loo jamciyo xadiidkaas aan sheegayaa jamcinaya wbه qال أخبرnا إسحاq بن إبراhيم qال أخبرnا النضر وهو بن شmayل qال xdثnا أشcث وهو بن عبدالملك عن الحسن وهو الحسن بن أbي الحسن البصري عن أنس بن مالك أنa رsuuل الlhi صلى اه وسلم صلى الظهرa ظهرkii buu tukaday بالبaydاءi buu ku tukaday ثuma rakiba waa fuulay وصacda جبل البaydاء baydاء buurteeduu koray waahalla bilxaji waalcumrati meeshaa markuu koray ayuu xaj iyo cumro ku dhawaaqay xiina salla duhra markuu duhurka tukaday marka anas laba shay uu sheegay halkan baydaa inuu nebiga ku xarmaday sal ll ly slam meeshaa baydaa'da inuu ka xarmaday waxaa kalou sheegay waxay tahay xaj iyo cumro inuu ku dhawaaqay waahalla bilxaji waalcumrati waxay daliil u tahay inuu qaarin uu ahaa qaarin qaarin macnaha waxay tahay xajkii cumradii waa isku daray rasuulka sal l slam sideedana nebiga xajkiisu muxuu ahaa saddex nooc oo axaadiida soo aroortay jaabir oo kale wuxuu leeyahay ahalla bitawxiid nebigu wuxuu ku dhawaaqay ifraad xaj keliya caa-isha xadiidkeedii waa aragnay markii uu madiina maka ay u socdeen waat waxay tihi laa nuraa ila alxaja wax kale ma malaynaynin ilaa xaj keliya un baan ogeyn xadiidkanna hadda wuxuu tilmaamaa nebigu inuu qaarin uu ahaayo xajkii cumradii labada uu isku daray wa ahalla bilxaji waalcumra waa nas sariix ah nebigu inuu labadaaba camalba uu kulmiyey riwaayo kale waxay leedahay qarana bayna alxaji waalcumra labadan marka waa la jamcin karaa waxaana lagu jamcinaya waxay tahay markii hore xaj keliya u xirtay jibriila u yimid markaasuu yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waadigan ku tuko waqul xajatan fii cumratin xaj iyo cumrana isku dar marka markii hore ayuu jaabir sheegay wixii uu nebigu xirtay markii dambena jibriil ayaa nebigu wuxuu kula teliyey kuwa laguna amray inuu xajkii cumradii isku daro sidaasuu marka qaarin ku noqday markii dambe amaa inuu nebigu mutamatic uu ahaa iyada lafteeda riwaayaad laga fahmayaa jiro laakiin riwaayaadka tamatuca marka la idlaaqo qiraanka laftiisa tamatuc waa la dhahaa aayadda ilaahay uu leeyahy faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaamin fi lxaji aayaddaa faman tamatacada mutamatica keliya uma taallo bal qofka qaarinka ana mutamatic waa lagu idlaaqaa maadaama hal safar uu ku gudanayo laba camal nooc raaxaysi abaa marka uu sameynay amaa inuu nebigu intou cumraystay cumradii ka xalaaloobay ou xaj galay abadan taas iyada qabci ma dhicin sababtoo ah nebigu maba xalaaloobin sal ll ly slam markii uu cumradiisa dawaafka iyo sacyiga uu sameeyey baaqi wuxuu ku ahaaday ixraamkiisa laakiin inuu tamaniyey ou jeclaystay xadiidyada waa ku caddahay low istaqbaltu min amrii ma stadbartu waxaa ii iga soo tegay hadday ii dhinnaa lahaayeen cumranba waxa dhan ka dhigi lahaa yuu yidhi waan xalaaloobi lahaa sal l slam marka labadaas anas labadaasuu sheegayoo qiraan inuu nebigu qaarin inuu ahaa iyo wuxuu sheegay baydaa inuu ka xarmaday baydaana marka isagaa ku arkay ayb qaala alguslu lilihlaali qubayska loo qubaysanayo lilihlaali cinda alihlaal marka la xarmanayo oo qofka uu ama xaj ama cumro iyo wax uu xarmanayo cinda alixraam in la qubaysto wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaarisu bnu miskiinin qira'atan calayhi wa ana asmac wallafdu lahu can bni اlqaasimi qaala xadaanii maaliku can cabdiraxmaan bni اlqaasim can abiihi can asmaa binti cumays asmaa binti cumays waxaa qabi jiray jacfar ibn abi aalib gaswatu mu'tow ku dhintay jacfar markii dambe waxaa guursaday abu bakar markaan marka xajatulwadaaco qisadan hadda xadiidka oo wado abu bakara qabo abu bakar markii uu ka dhintayna cali baa guursaday cali bn abi aalib radia allahu canhu marka wuxuu leeyahay can asma'a binti cumaysin anaha waladad waxay dhashay moxamed bna abi bakrin asidiiq moxamed bnu abi bakr bay dhashay bilbaydaa baydaa bay ku dhashay fadakara abu bakrin dalika lirasuuli llahi sal l slam abu bakr arrintaa buu nebiga u sheegay faqaala wuxuu yihi rasuulka murhaa far faltaktasil ha qubaysato uma lituhilla ha ku dhawaaqda marka camalkeedii ama nusugii waxaa laga qaadanaa marka meeshaan ixraamku inuu qubays loo sunneeyo kow qubayskan marka uu nebigu amraayo faltaktasil uu leeyahay amarku waa amru nadbi wujuub ma aha waayo qubays oo waajib inuunan ahayn yacnii qofka hadda haddii uu xarmado isagoon qubaysanin bilitifaaq waxba inaynan ka baaba dembi uunan gelaynin waxna uunan ka baaba-aynaa laysku waafaqsan yahay qariinada marka halkaas ee qubayskan ay qubaysanaysa marka qubays ay daahirsanaysa ma aha waayo waa dhashay dhiiggii umushaa u joogo dhiiggii umusha weliba maba baabi-inba ma zuulin meeshaas marka maxaa laga qaadanaa haweenta xaa-idka ah iyo midda nifaaska ku jirto waa xarmo karaan oo iyadoo marka aan daahir ahayn ixraam waa samey kartaa hadhow markay ixraamkii la timaado ay samayso keliya dawaafka iska ilaalinay ifcalii maa yafcalu اlxaaju gayra anlaa taduufii bilbeyt dawaafkaa dahaaro u baahan laakiin inta kale ee uu qofku yacnii inuu xarmado talbiyadii inuu ku dhawaaqo mino inuu aado musdelifo baryo carafo wuquufkeedii sameeyo kulli uma baahna dahaaro keliya dahaarada waxay uga baahanay ay ku xabismee wax dawaafa ma samey karto iyada oo aan daahir noqonin murhaa far buu yidhi marka faltaktasil ha qubaysato uma lituhilla kabacdina ha xarmato marka iyadoo dhiiggii qabto waa xarmo kartaa wa bihi qaala akhbaranii axmed bnu fadaalata bni ibraahima annasaa-iyu wa huwa abulmundir annasaa'iyu saduuqun rubama akhda qaala xadaanaa khalid bnu makhladin wa huwa abulhaytham alqatawaaniyu qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaalin qaala xadaanii yaxya wahuwa bnu saciidin alansaariy qala samictu اlqaasima bna muxamadi yuxadiثu can abiihi abihi waa moxamed bnu abi bakr ninkan dhashay waa markaas can abi bakrin meeshaan marka inqiaaca ku jiro waayo abu moxamed bnu abi bakr yani aabihii abu bakar da oo wax uga maqlo ma gaarin waayo abu bakar nebigu laba sano iyo bilow ka dambeeyey ninkaanina waxau dhashay xajatulwadaac xajatulwadaaci kadibna nebigu laba bilow noolaay sal ll ly slam marka waxaa dhan markaad isku darto abubakar marku dhimanayo saddex sana meelahaasu jiraa saddex sanana qof wax ma ku xifdi karo yacni mumayizna ma aha saa darteed marka riwaayatu moxamed bni abi bakrin can abiihi inqidaaca ku jira waa munqaica sidaas ayaana uu yidhi abu zurcata araasi kamaa fi lmaraasiil ayb daara qutni laftiisana saasaa laga wariyey tuxfatu taxsiilka kitaabka waliyudiin alciraaqi oo wuxuu yidhi inahu yasquru can الsamaaci min abiihi aabihii inuu ka maqlo waa ka yaryahay yani kama maqlina laga wadan ayb anahu kharaja xaajan wuxuu baxay isagoo yani xaaji ah maca rasuuli اllahi sal l slam la xajinaya xajat alwadaac wa macahu mra'atuhu haweentiisii baa la socotay asmaau bintu cumays hooyadiis waay alkhacamiyatu falamaa kaanuu bidi lxulayfati markay ahaayeen waladad asmaau way dhashay moxamed bna abi bakrin bay dhashay fa ataa abu bakrin waa dareemay marka in riwaayadu wax ka maqan yihiin ila isaga hadda saas ma dhahaya mogta marka isaga iska waramay abu bakara marka hadda uu ka warinaa laakiin cid un baa uga soo uga sheegaysa waayo abubakar waqti oo wax uga ka maqla maba gaarin isaga faataa abuu bakrin الnabiya sal ly slam abuu bakr nebigu u yimid faakbarahu waa u sheegay faamarahu rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu amray an ya'murahaa inuu faro an takhtasila inay qubaysato uma tuhila bilxaji ay ku dhawaaqdo wa tasnaca ay samayso maa yasnacu nnaasu dadka waxay samaynayaan ilaa annahaa laa taduufu bilbeyti laakiin kacbada ma dawaafayso qaala quslu lmuxrim muxrimka qubayskiisa qofka xarman ma qubayso karaa wou qubaysan karaa siduu keeni doono asalka in ishkaal arrintaas ay gashana waxay ka imaanayaan muxrimku haddii uu qubaysto madaxa dhaqdo timo iyo waxbaa kasoo gogo-ayo qofka muxrimkaana dee inay timo ka gogo-aan ama uu timo iska xiiro ama uu jaro iyo lama rabo meeshaasaa marka dadka qaar waxay is yidhaahdeen armaynan u bannaanayn tiiyow marka ka hadlaa wabihi qaala ahbaranaa qutaybat bnu saciid can maliki can zayd bni aslam can ibraahima bni cabdillaahi bni xunayni can abiihi can cabdillahi bni cabaas walmiswar bni makhrama labadooda annahuma اkhtalafaa waxay isku khilaafeen bilabwaa meesha abwaa la yidhaha waa meel magaceed makii madiine u dhexayso hadda lafteeda abwaadaas unbaa la dhahaa ayagoo joogay iskhilaafeen faqaala bnu cabaasin ibnu cabaas wuxuu yidhi yaqsilu lmuxrimu ra'sahu muxrimka madaxiisa waa dhaqo karaa wa qaala almiswaru miswarna wuxuu yidhi laa yaqsilu ra'sahu ma dhaqaayo madaxiisa fa arsalani ibnu cabaasin ibnu cabaas ayaa idiray buu yidhi marka haddaan ahay xunayn cabdullahi bn xunayn aabihii ilaa abi ayuuba alansaariy abuu ayuub oo ii diray as-aluhu anoo su-aalayo can dalika arrinkaas meeshaas marka waxaa laga qaadanaa masale in la isku khilaafi karo saxaabadu inay isku khilaafi jireen masaa-isha qaarkood waxaa kaloo laga qaadanaa qof weyn oo cilmi leh in loo raadiyo masaladii la ysku khilaafo oo la yidhaahdo yaa naga cilmi roon hebelaan naga cilmi roon masaladii la su-aala marka naca labadaas masale halkan waa laga qaatay mid saddexaadna waa laga qaadanaayo in xaqa la raadiyo oo aan lagu kaaftoomin keliya hebelna waa saxsan yahay hebelna waa saxsan yahay ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay hadday jirto xadiid waxaa jiro culammadu yidhaahdaan laa asla lahu oo dhahaya asxaabii ka nujuum asxaabteedu xidigo oo kale waay fa biayihi muqtadaytum ihtadaytum kii aada ku dayataan waa ku hanuunayseen dabcan saxaabadu khayr iyo fadiilo iyo waa leeyihiin hadyigoodana waa fiican yahay guud ahaan kulligood laakiin markay laba saxaabi masale isku qabtaan wixii xaq ka ah in la raadiyo waay marka ibnu cabdilbar marka wuxuu yidhi waxaa la dhihi lahaa hadday sidaas jirto miswarna wuxuu dhihi lahaa ibnu cabaas anta najmun kan kalena wuxuu dhihi lahaa anta najmun fabiayinaa uqtudiya keennii lagu daydaba waa isku mid marka warkan iyo murankan iyo wax la raadintan iyo yaa toosan iyo yaan la raadininaa la dhehi lahayo anta najmun wa ana najmun fabiayina qtudiya qofkii lagu daydaba waa lagu hanuuna ayaa ayuu dhehi lahaa marka maadaama labadoodiiba mas'aladan oo kale mid uun ou sawaabka haysto kan sawaabka ahaaye marka in la ogaado yay isku dayayaan faarsalani ibnu cabaasin ilaa abi ayuuba alansaariy ayuu ii diray as'aluhu can dalika anoo su-aalayo arrinkaa fawajadtuhu waxaan arkay yaqtasilu abuu ayuub oo qubaysanayo bayna qarnaylbi'ri ceelka labadiisa gees bayna qarnay albiri waxaa laga wadaa ceelka wuxuu leeyahay labadiisa dhinac alwaax adag ama qori adag inta laga lagu dadbo ayaa mararka qaarna waxaa la suraa bahal marka giraan oo bakara la yidhaha albakara oo xarigga inta sidaas loo saaro xarigga marka iyadoo ku kor soconaa sidii marka taayar camal bakaradaas marka qoriga la suro yaa yacni la yidhaahdaa marka bayna qarnayl bi'ri ceelka labadiisa dhinac alwaaxa lagu dadbaayo waayo ama oo hadhow xariggana lagu soo jiidaayo haddii la rabana bir inta la surto marka si fudayd oo u noqdo wadaanta jiidideeda ayb isagoo marka ceelka labadiisii dhinac qorigii ku dadbanaa buu maro saartay si aan loo arkin wuxuu rabaa marka wahuwa mustatirun isagoo is-asturaayo isqarinaayo bihawbin maro isku qarinaayo ou qubaysanaa marka fasallamtu calayhi waan salaamay waqultu waxaan idhi arsalanii ilayka cabdullaahi bnu cabaasa ii kaa soo diray as'aluka anoo ku su-aalayo kayfa kaana rasuulu llahi sal l ly slam yaqsilu ra'sahu nebigu sidee buu madaxiisa u dhaqi jiray wahuwa muxrimun soo xarman meeshaas marka waxaa laga fahmaa ibnu cabaas waa ogaa qubayska inuu bannaan yahay ee wuxuu su-aalay qaabka u qubaysa jiray yani hal asaga waa u caddaydba ibnu cabaas inuu qubay qubaysku bannaan yahay uu nebigu qubaysa jiray sal ll ly slam isagoo muxrim ah marka su-aashii muxuu u dhigay ma qubaysa jiray ma dhihina sidee u qubaysa jiray haddii marka sidau u qubaysa jiray laga jawaabana macnaheeda waa qubaystay meesha waa ku jirtaan fa wadaca abuu ayuuba abuu ayuub marka wuxuu dhigay yaddahu gacantiisa ayuu cala thawbi marada saaray marada ayuu saa gacantiisa u saaray fa da'da'ahu waa soo raariciyey maradiiba wax yar soo raariciyey si ay madaxiisa u arkaan xataa badaa ilaa uu muuqday yacnii ra'sahu madaxiisa uma qaala wuxuu yidhi liinsaanin qof yasubu calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa ku shubaayey biyaha ugu shubaayey ayuu markaa yacnii ayuu ku yidhi biyihii iigu shub uma xaraka ra'sahu madaxiisii buu dhaqdhaqaajiyey biyadayhi buu ku dhaqdhaqaajiyey labadiisa gacmood fa aqbala bihimaa wa adbara gacmihii buu marka halkaas gadaalna waa gaarsiiyey horena waa keenay madaxii markii biyaha looga shubay sidaas iyo sidaasuu yidhi ayb bacdi riwaayaat marka inuu biyihii weliba ka saas uga tuujiyey iyo sheegahay wa qaala wuxuu yidhi haakadaa ra-aytu rasuula اllahi sal ly slama yafcalu nebiga waxaan arkay asagoo sidaan samaynayo isagoo muxrim oo sidan yeelayaan arkay meeshaa marka waxaa xadiidku uu tilmaamay inuu muxrimku qubayso karo asagoo xarman madaxana inuu dhaqo karo gelgelinta uu timihiisa gelgelinayana inaynan dhib lahayn wixii marka can qasdin iyo dee mala aduu is leeyahay timo badanaa kaasoo daadanayo tartiib inuu madaxa un u gelgeliyo ee uunan timo iska soo daadaadinina ee shaambo iyo dabcan de wax carfayo oo udug looga qasdana ma u bannaano saan arki doonno qaala annahyu can ihiyaabi almasbuuqati dharka la rinjiyeeyey bilwarsi lagu rinjiyeeyey waraska warasku marka waa dhir nabaataadka ka midoo maryaha iyo lagu rinjiyeysto lagu rinjiyeysto wazacfaraani iyo zacfaraanka lagu rinjiyeeyo fil ixraami ixraamka dhexdiisa yani wuxuu leeyahay iska reebidda layska reebay maryaha zacfaraanka iyo waraska iyo la dhexgeliyey ee la mariyey iska reebidda waqtiga ixraamka lagu jira dhexdeeda iska reebidda la yska reebo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiinin qira'aة calayhi waana asmac can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can cabdillahi bni dinaar can ibni cumara qaala nahaa rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu reebay an yalbasa almuxrimu muxrimku inuu labisto thawban maro masbuuqan bizacfaraanin aw biwarsin lagu rinjiyeeyey zacfaraan ama wars meeshaas marka rag iyo dumarba xaaraan may ka tahay marada zacfaraanka la geliyey ama geedka warsiga huruudka huruudda geedkeeda rag iyo dumarba dharkooda inuu xaaraan miyay uga tahay haa oo xadiid abu daawuudna waa tilmaamaa arrintaas ku sugan naagaha laftooda marka in laga xarimay oo naagta niqaab iyo waxaa laga reebay markay xarman tahay iyo qufaazeyn inay labisato iyo tasacfur inay marada zacfaraan iyo waxgeliso rag iyo dumar marka xukunkan waa ka siman yihiin marka wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur can sufyaana wahuwa bnu cuyayna can الzuhriyi can salimi can abihi qaala su-ila rasuulu اllahi sal ly slam rasuulka waxaa la su-aalay maa yalbasu lmuxrimu muxrimku muxuu labisanaa oo min ahiyaabi dhar ah qaala wuxuu yidhi laa yalbasu lqamiisa qamiis ma labisanaayo markaa nebigu muxuu labistaayaa la su-aalay wixii ounan labisanaynin ayuu ku jawaabay xusnu ljawaab waayo inta laga reebayaa yar aa la dabdi karaayo oo la xadidi karaa marka inta ounan labisanaynin oo u sheegaa marka laa yalbasu lqamiisa qamiis ma labisanayo qamiis marka maxaa laga wadaa shaati ama qamiisyadan caadiga labadaba qamiis waa yihiin wax marka gacan la geli gashta leh ee kor jirka uga imaado oo dhan qamiis waa qamiiska marka wuxuu u yahay waxaa lala haleeshiinaa oo raacayo dhar kasta oo makiid ah oo tolan dhar tolan marka la leeyahay baabkan markaan joogno tolan waxaa laga wadaa dhar jirka ku cabiran oo markii la tolaayay jirka lagu lagu qiyaasay oo maalan gacmow leeyahay lugo ayuu leeyahay oo kale waxaa soo gelaya funaanadaha shaatiyaalka saraawiisha garamada kulli wax allaala wixii adiga jirkaaga ku cabiran ayaa loo jeedaa makhiidka ee ma laga wada maro harqaan la mariyey ma laga wada marada darfeeda haddii laga harqaamo laakiin maro furan ay tahay waa lagu wax dhiba ma laha walal burnusa burnusna ma labisanaayo burnus marka waxaa la yidhaha qamiiska iyo koofida iswato ama shaatiga markay koofida ku xiran tahay yani wuxuu wataa koofi yacni koofidii iyo qamiiskii waa isku tolan yihiin dadkan maqaaribta hadda aada u isticmaalo u badanoo jillaabay dhahaan jillaaba walal burnusana ma labisanaayo wala saraawiila saraawiilna ma labisanaayo walal cimaamata cimaamadna ma labisanaayo marka cimaamadda iyo burnuska labadooda maxaa la yskula sheegay meeshaan aljamcu bayna alburnusi waalcimaamati waa tanbiihun calaa taxriimi kulli saatirin lilra'si makhiidan kana ow gayrahu saasay dhaheen culimada burnuska iyo cimaamadda labaduba madaxay daboolaan soo maaha hal xaba maxaa loogu kaaftoomi waaye waxaa loogu kaaftoomi waaye labadooda laba meelay ku kala dhacayaan burnuskana wuxuu ku dhacaa shay makhiid ahoo tolan waay cimaamadduna makhiid ma aha cimaamad ma tolno waa iska furan tahay cimaamadda marka madaxa waxaa loo diidaa in lagu asturo shay makhiid ah iyo midaan makhiid ahayn labadaba ma lagu asturi kara labadooda in la sheego macno weynaa ku jira marka sidaas marka culimada qaara haabkaas u tawjiihiyey qaar kaloo khaaabi alimaamu alkhaaabi uu ka mid yahayna wuxuu leeyahay waxaa loo sheegay litanbiihi calaa annahu laa yajuusu taqdiyat اra'si laa bilmuctaadi wagayrihi cimaamadda wuxuu leeyahay sida badan madaxa in lagu asturto waa caaday u tahay burnus in madaxa la geliyana caado uma ahan sida badan marka waxaa laga wadaa madaxa laguma dabooli karo shay muctaad ah iyo midaan laga caado dhiganin in madaxa lagu daboosho meeshaas dambe macnahaas dambe marka mas'ala ka soo baxayso masaladu waxay tahay haddii qofka dembiil alaab intuu ku rito madaxa uu saarta ka war dembiishu sida badan madaxa laguma daboosho ma ahan dembiil shay madaxa lagu daboosho ma ahan oo lagu labista ma aha ma maxay noqonaya marka qowlkan dambe khataabi iyo siday ku wadaan mamnuuc waa agtooda laakiin madhabka alimaamu shaafici waxaa agtiisa mashhuurka ah dembiisha iyo gacantaadood saas ku dhahda madaxas kor saarata iyo wax ma dhibayso waxaasoo dhan waayo burnuska iyo cimaamada waxaa laysugu ag sheegay ay leeyihiin litanbiihi calaa taxriimi kulli saatirin lira'si makhiidan kana ow gayrahu makhiid iyo keyrkiis inaad saartaan la ogoleyn maro caadi iska aan tolnayn iyo mid lagu tolayoo jirka ku lagu sameey koofi iyo wax lamid oo kale midna lama xiro karo laakiin wixii aan awalba labisba aan ahayn sida dembiil aada madaxa ku qaadoo kale iyo dalladda dallad haddii aada qoraxaad joogtaa dalladaa isticmaasha madaxaagii dalladda waa kusoo dhoweeysay dalladda wax madaxa lagu labista ma aha maadaama aynan muctaad aynan ahayn ma soo gelaysa ayb inkastoo dalladda iyada de aynan ku dheganayn madaxa laakiin dembiisha iyo waxyaabahaasay ku miaaliyaan walaa thawban maro ma labisanayo masahu warsun ou taabtay walaa zacfaraanun zacfaraan ou taabtay midna ma labisanayo ninii naagna waa isaga mid mid xukunkan laakiin wixii hore saraawiisha iyo baabkaas iyo naaguhu ayaga dharkooda caadigay iska labisanaayeen niqaab iyo galoofisay iska ilaalinayaan walaa khufaynina ma labisanayo laba khuf ilaa liman laa yajidu naclayni laba kobood qofaan helaynin maahani haddii uu laba kobood waayo laba dacas qofka aan helaynin maahani hadduu waayo khufkiisa waa iska qaadan karaa khufka iyo dacaska maxay ku kala duwan yihiin marka khufku waa dheer yahay wuxuu qarinaa anqowga korkiisa waa sidii iskaarbo ama buud oo kale waayo markaad lugta gelisid anqowga korkiisa u gaarah dacaskuna ciribtaada waa muuqataa iyo anqowgaada marka dacaskaa la rabaa haddii dacas la waayo oo kale qofka khuf waa iska labiso karaa wabitaali marka haddii khufka iyo loo ogolaaday buudku iyo khufku waxba isma dhaamaan badan marka ayb laakiin muxuu sameynaa fain lam yajid naclayni laba kobood haddii uu waayo falyaqdachumaa ha gooyo labada qof xataa yakuunaa ilaa ay ahaadaan asfala min alkacbayni labada anqow kuwa ka hooseeya wuxuu leeyahay laba kobood hadduu waayo qof ha qaato qofkii muxuu ku sameynaa waa inuu ka gooyo marka anqowga inta ka hooseysa yani ciribtou ka jara si uu marka u noqdo dacas oo kale hore hore uu u gasho karo haddii buud iyo wax lamida aada isticmaalaysana inaad ciribta uga istaagto kabahan iskaarbaha haddaad ciribtooda dambe aada intaad ku dhajiso xagga dambe oo aada sidii dacas camal u gashato waa kuwaa waa qofku waa ku xaji karaa falyaqdachumaa ha gooyo xataa yakuunaa ilaa ay ahaadaan asfala min alkacbayni labada anqow kuwa ka hooseeyo meeshaas marka xadiid ibni cabaas ibnu cumar xadiidkiisa waa kana xadiidka ibnu cabaas laakiin oo xajat اlwadaac walyaqdachumaa maku jirin qofkii dacas waayo falyalbas ilkhufayn bis hala gooyo ma sheegayo xanaabiladu marka waxay ku tageen kaasay qaateen oo waxay yidhaahdeen maadaama kan uu dambeeyey waxay leeyihiin jaritaanka maba la sameynayo wax la jaraayo malaha bilidaafa ilaa dalika jaritaanku maalku cayaaridaaba ku jirtay leeyihin idaacat lmaal meelahaasay marka la gaartay laakiin alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahay ibnu cabaasna ma sheegin ibnu cumarna waa sheegay man calima xuja calaa man lam yaclam marka ninkan ziyaadatu cilmin uu sheegay waa la qaadanaa marka waa la goynaa ibnu cabaas laftiisa riwaayadiisana nasaa-i keligiis wuxuu wariyey qaci jumlat lqaci waa u tegi doonaan ayb qaala aljubbatu fi lixraami jubbadda ixraamka dhexdiisa qofka uu ku xiranayo jubbad marka de waa jaakadda wabihi qaala akhbaranaa nuuxu bnu xabiibin ilqumasiyu qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa bnu jurayj qaala xadaanii caطaaء can safwaana bni yacla bni umayata can abiihi annahu qaala laytanii araa rasuula اllahi sal l slam allamaan rasuulka arko wahuwa wahuwa yunazalu calayhi isagoo lagu soo dejinayo isagoo lagu soo dejinaayo waxyi ama qur-aan allamaan arko isagoo loo waxyoonayo macnaha fabaynaa naxnu xilli annaga biljiciraanati jiciraana aan ku sugnayn fabaynaa naxnu xilli annaga biljiciraanati meesha jiciraana aan ku sugnayn waa meel daa'if iyo maka u dhexaysa waay oo aada maka ugu dhow waannabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiguna fii qubbatin teendha uu ku dhex jiro fa ataahu lwaxyu waxyigii baa u yimid fa ashaara ilaya cumaru cumar baa iisoo ishaaray an tacaala ay tacaala kaalay fa adkhaltu ra'sii madaxaygaan geliyey alqubata qubadda fa ataahu rajulu nin baa u yimid qad axrama fii jubbatin bicumratin isagoo nin yacnii ku xarmaday isagoo jubbad wato cumro xarmaday mutadammikhun bidiibin isku dharoobay baraf yacni diib marka mutadammikhi mutadammikhun bidiibin yacni barafuun marka ama catar wuxuu ismariyey marka jurmi leh oo korkiisa ku dharooban faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuul allow maa taquulu maxaa ka dhehaysaa fii rajulin nin axrama fii jubbatin jubbo ku xarmaday soo jaakad wato id unzila calayhi اlwaxyu nebiga waxaaba lagu soo dejiyey waxyigii fajacala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama nebigu wuxuu gudagalay yaqitu inuu quurinayo lidalika kaagaa dartiis fasuriya canhu waa laga feyday faqaala wuxuu yidhi ayna arajulu aladii sa'alanii aanifan aaway ninkii goor dhoweyd isu-aalayay fa utiya birajuli ninkii ayaa loola yimid waa loo keenay faqaala wuxuu yidhi ama aljubbatu jubbadda fakhlachaa iska siib jubbadda bixi wa ama adiibu diibku faqsilhu dhaq iska dhaq uma axdid ixraaman ixraam cusboonaysiiyo hadda koow soo xarmo min jadiid qaala abu cabdiraxmaan alimaamu الnasaa-i wuxuu yidhi uma axdid ixraama maa aclamu ma ogi axadan axad qaala hu yidhi hayra nuuxi bni xabiib maahan walaa axsibuhu maxfuudan mana u malaynayo jumlada inay maxfuud tahay marka jumladan marka nakaaraa ku suganoo ama waa shuduudaa ku jiro jumladaas marka ixraam soo cusboonaysiiyo ruwaadda ma sheegin badankood ayb xadiidkan marka masaa-il badan baa ku jirto waxaa ka mid a masaa-isha jubbadda inaan la ogolayn qofka muxrimka aan loo ogolayn ninka ragga ah waxaa kaloo xadiidkan ku jiro haddii uu qofku ishilmaamo ama jaahil ou ka ahaa ee uu dhar makhiid ahoo tolto dhar tolan oo libaas marka yacnii ixraamka aan loo ogolayn jaahilnimo darteed ama hilmaan dartiis uu labisto marka uu ogaado waa iska bixinaa markuu iska bixiyana fidye ma laga rabaa mase lagama rabo wax fidye a lagama rabo sida loo badan yahay hadduu mar jaahil naasi oo ah ma hilmaansan laakiin waxa uu halleeyey ou jahliga ku halleeyay hadday tahay itlaaf timihiou xiiray cidiyow jaray ugaarow dilay markaas hilmaan iyo hilmaan la-aan midna ma loo daynayo nacam dembigaa ka dhacaaya hilmaan haddii uu sameeyey laakin waa laga rabaa fidyada ma ka dhacayso masalada saddexaad oo xadiidkan ku jirta waxay tahay diibka masaladiisa war badanaana ku jiro qofku haddii uu barafuun soo marsado qabla alixraam huma istadaama kadib bacda uu xarmado barafuunkii uu ka carfaaya isagoo muxrima laakiin markuu marsanaayey qabla alixraam uu marsaday bacda alixraam aharkiiyaa ku yaallo see noqonaya meeshaasna marka culimo badan marka imaam maalig iyo uu ka mid yahay xadiidkaanay qaateen waxayna ku dhiseen qofka haddii uu barafuun marsado qabla alixraam ee uu ku xarmado waa inuu iska dhaqo waayo faqsil canka wa ama diibu faqsilhu kanay ka qaateen culimada kalena waxay leeyihin maya qisadan waa jiciraana waxay ahayd xunayn markii laga soo laabtay xajatulwadaaci baa nebiga sala allahu calayhi wasalam caa-isha ay leedahay nebigan barafuun u mariyey lixillihi wa liixraamihi markuu xarmanayaan barafuun u mariyey markuu xalaal noqdayna waa u mariyey riwaayaadka qaar waxay leeyihiin wabiisu diib diibka birbiriqiisa iyo yacni caraftiisa madaxiisaan ka dareemaynay oo laga arkaya axaadiidtaasaa ka dambeysay marka kan haddii baab naski laga dhaafo xataa waa la jamcin karaayo ninkan diibkiisu wuxuu ahaa diib zacfaraan muzacfarow ahaa riwaayaadka qaarna waa laga fahmaa barafuun midabkan jaallahe zacfaraanka leh ayuu marsaday kaas waayo marka wuxuu diidaa marka haddii de zacfaraankuna horaan usoo marnay walaa thawban masahu warsun ow zacfaraanu marka jirka iyo iyo iyo iyo iyo dharkana isku mid wahay marka ninkaani mutadamikun bidiibinna waa laga fahmaa diib uu isku dharoobay ayuu lahaa marka zacfaraanka dartiisaa loo dhaqaa maahane diibka ma aha ta kale waxaa laga yaabaa ninkan fii ixraamihi inuu ku marsaday waa la yska dhaqaa markaas laakiin qabla alixraam riwaayaadkaas ansaxay ma looga tegaya taana marka masaladan marka waa ku jiraa waa laga qaataa masalo kalea laga qaadanayo waxay tahay jubbadda marka layska bixinayo see loo bixina iyadana bacdi salaf waxay leeyihiin sida ibraahim unaqaci iyo kale waa jeexa iyada dhanaa la jeexaa saasuu uga baxaa marka waxay leeyihiin jubbadda korkor ma loo bixinayo sababtoo hadduu kor u bixiyo madaxuu daboolaa madaxii baa daboolmaayo waxyaabahaas ay leeyihiin aathaar noocaasoo badanna waa jirtaa laakiin xadiidka marfuuca nebigu ma kala qaadine wuxuu yidhi ama aljubbatu faqlacahaa iska siibaa layidhi siib marka la yidhaha shaati sida loo siiba unbaa loo siibaan googoy lama dhihin googoyintuna waaba maal waxaa ku jira idaacatlmaal waxaasan sharcigu ma amrayo waxaa kaloo laga qaadanaa sunnadu inay waxyi tahay waayo hadda hadalkan nebigu ninkan uu leeyahay ama aljubbatu faqlacahaa ayaa loo waxyooday nebiga sal ll ly slam qur-aan ma aha marka markaa sunnada in loo waxyoon jiray nebiga sal ll slam sida loogu waxyoo jiray qur-aanka meeshaasna baxdi baa ku jira qaala annahyu can lubsi lqamiisi lilmuxrimi qamiiska labisashadiisa qofka muxrimka uu labisto iska reebidda layska reebo wabihi qaala aqbaranaa qutaybatu can maliki can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rajula sa'la rasuula اllahi sal l slama maa yalbasu lmuxrimu min ahiyaab ninka muxrimkaa muxuu xiranaa oo dharka ah faqaala rasuulu اllahi sal l slama laa talbasu lqamiisa qamiis ha labisanina wala alcamaa'ima ha labisanina siiqadan waa waa nahyi marka wala saraawiilaati ha labisanina wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa axadun qof ma aane laa yajidu naclayni aan helaynin falyalbas khufayni ha labisto walyaqdachumaa asfala min alkacbaynina ha ka gooyo walaa talbasuu shay-an ha labisanina masahu zacfaraanu wala lwarsu qala annahyu can lubsi saraawiili fi lxraam wabihi qaala aqbaranaa camru bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya qaala xadaanaa cubaydullaahi qaala xadaanii naaficun can ibni cumara ana rajula qaala yaa rasuula allah maa nalbasu min ahiyaabi maxaan dharka ka labisanaynaa idaa axramnaa qaala laa talbasu lqamiisa wa qaala camrun marata ukhraa alqumusa camru bnu caliyin abu xafsi alfallaas marna alqamiisa buu yidhi marna alqumus wala alcamaa'ima wala saraawilaati wala alkhufayni yani ma labisanayo ha labisanina ilaa anlaa yakuuna liaxadikum midkiin naclayni inaynan u ahaanaynin falyaqdachumaa ha gooyo asfala min alkacbayni labada anqab wax ka hooseeya walaa thawban masahu warsun walaa zacfaraanunna younan labisanin qaala alruksatu fii lubsi saraawiili liman laa yajidu lizaar saraawiisha labisashadooda qofkaan izaar helaynin hoosgunti yacnii maro hoosta uu ka guntado qofkaan helaynin inuu labisto surwaal wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can camrin can jaabir bni zayd can ibni cabaasin qaala samictu nabiya sala allahu alayhi wasalama yakhdubu wahuwa yaquulu soo qudbaynayaan maqlay oo dhahayo asaraawiilu liman laa yajidu lizaar saraawiisha waxay u sugnaadeen qof aan izaar helaynin walkhufaynina liman laa yajidu naclayn labada khufna waxay u sugnaadeen qofkaan helaynin laba kabood lilmuxrimi oo muxrimka ah asaraawiilu liman laa yajidu alizaara kaan helaynin ayaa iska leh waalkhufayni liman laa yajidu naclayni lilmuxrimi khufaynkuna waxaa iska leh qofkaan helaynin laba kabood waxa laga hadlayaana waa lilmuxrimi qofka muxrimka wabihi qaala akhbaranii ayuba bnu muxamedin ilwazaanu qaala xadaanaa ismaaciilu can ayuba can camri bni dinaar can jaabir bni zaydi can ibni cabaasin qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu man lam yajid isaaran qofkaan helaynin falyalbas saraawiila ha labisto waman lam yajid naclayni qofkaan helayninna falyalbas khufayni ha labisto sarwaalka marka ha gooyo lama dhihin marka sarwaalku laba lugooduu leeyahay inta hoosta ka jaro meesha dhexda hoosguntii oo kale ha u duubsado lama dhihin markaasaa sidiisuu isaga labisana haddii uu labisto fidye ma laga rabaa aimada waa isku khilaafsan yihiin laakiin waxaa daahira inaan waxba laga rabin haddii wax laga rabo nebigaab u sheegi lahay sala allahu calayhi wasalam annahyu can an tantaqiba almar'atu alxaraam haweeneyda muxrimadda inay niqaabato iska reebidda la yska reebo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa leytu can naaficin can ibni cumara qaala qaama rajulu nin baa kacay faqaala yaa rasuula allah maada ta'murunaa maxaadna fare an nalbasa inaan labisano min ahiyaabi dharka xaggiisa fi lixraami ixraamka dhexdiisa faqaala rasuulu llahi sal l slam laa talbasu lqamiisa wala saraawiilaati wala alcamaa'ima wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa an yakuuna axadun laysat lahu naclaani inuuna lahayn falyalbas ilkhufayni ha labisto maa asfala min alkacbayn labada anqa waxa ka hooseeyo walaa talbasuu shay-an ha labisanina min ahiyaabi dharka ka mida masahu zacfaraanu ou taabtay wala alwarsu walaa tantaqib ilmar'atu alxaraamu yaynan niqaabanin haweeneyda muxrimadda ah walaa talbasi lqufaazayni qufaazeynna yaynan labisanin xadiidtanna waa iska soo noqnoqone annaha hadba midbau marka nooc ka mida daliilkeedu sheega qaala annahyu can lubsi lbaraanisi fi lixraam koofiyadaha qamiisyada ku tolan labisashadooda iska reebidda la yska reebay ixraamka dhexdiisa wa bihi qaala aqbaranaa qutaybatu can malikin can naaficin can cabdillahi bni cumar ana rajula sa'la rasuula اllahi sal l slam maa yalbasu lmuxrimu min ahiyaab faqaala rasuulu اllahi sal l slam laa talbasu lqamiisa wala alcamaa'ima wala saraawiilaati wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa axadun ma ahani qof laa yajidu naclayni aan helaynin falyalbas khufayni walyaqdachumaa asfala min alkacbayn ka gooyo walaa talbasuu shay-an masahu zacfaraanu wala alwarsu wbihi qaala ahbaranii mxamed bn ismaaciil bn ibrahim wacmr bnu caliyin qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu haaruun qaala ahbaranaa yaxya wahuwa bnu saciidin alansaariyu can cumara bni naaficin can abihi can ibni cumara ana rajula sa'la rasuula اlahi sal slam maa nalbasu min ahiyaabi idaa axramna qaala laa talbasu lqamiisa wala saraawiilaati wala alcamaa'ima wala albaraanisa wala alkhifaafa ilaa an yakuuna axadu laysat lahu naclaani falyalbas اlkhufayni asfala min alkacbayni ka hooseeya khufeyn labada lugo anqow ka hooseeya waa la jaraa waay macnaha walaa talbasuu min ahiyaabina ha labisanina dharka xaggiisa shay-an shay shayga oo masahu warsun walaa zacfaraanun ou taabtay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi asxaabi